إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الفتن والضلالات ثم أما بعد عباد الله خطبتنا اليوم وقفة مع صفات الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وحبيذن الله جل شانه أين إسدل تاقي دونا وحكا مدأه صفاتك النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام نبينا محمد خير خلق الله بعثه الله نبيا ورسولا على حين فترة من الرسل بعثه الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بعثه إلى العرب والعجم والأبيض والأسود إلهي سبحانه nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waxa uu soo diray ummadda oo dhan carabteeda iyo cajamteeda keeda cad iyo keeda madow dhammaan ummadda ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala u soo saaray allah waxau uhi jala shaanuh qul yaa ayuha annaasu inii rasuulu llahi ilaykum jamiica waxaad ku tidhaa nebi allow waxaan anigu ahay kii idinka laydiin soo diray dhammaantiin iyadoo aan laydinkala reebeyn wamaa arsalnaaka ilaa kaafatan linnaasi bashiira wanadiira ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi kuumaanaan soo dirin ilaa dadka dhammaantood mooyaane wax kale adoo u bushaaraynaya kuwooda mu'miniintoo janno ugu bushaaraynaya gaaladana cadaab xanuun kulul ugu digaya walaalayaal hada arasuulu اlkariim wa hada الnabiyu اlmujtabaa ilaahay subxaanahu wa tacaala risaaladiisa dadka oo dhan buu ugu naxariistay waxaa rasuulku lahaa salى اllahu عalayhi wasalama kama fi صaxiixayn kaana الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalama yubcaثu ilىa qowmihi khaasة wabuciثtu ilى الnaasi kaafة waxa uu ihi nebiga waxaa loo diri jiray reetolkii gaar ahaan oo ambiyadii hore aqwaamtooda iyo reetolkood baa gaar ahaan loogu diri jiray laakiin rasuulku waxa uu yihi aniga waxaa la ii diray ummadda oo dhan ayaa la ii diray maaha reetolkay oo keliya umamka oo dhan ayaa la ii diro risaaladaydu waa caam waa khasaa'istuu nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam u dheeraa rususha kale walaalayaal hada arasuulu اlkariim anzala allahu calayhi khayra kutubih ilaahay waxa uu ku soo dejiyey kutubtii samada ka soo degta kii ugu khayrka badnaa innaa naxnu nazalnaa calayka alqur'aana tanziila allah waxau idhi subxaanah waxaanu kugu soo dul dejinnay soo dejin qur'aanka kariimkaee sharafta mudan haada alqur'aan waa mucjizadii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ee ilaa qiyaamaha haabitka ah ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku cariyey kuwii carabta ee fusaxada iyo fasaaxada sheeganayay hadday wax isla hayaan isagoo kale inay la yimaadaan waxaana allahu idhi subxaanah isagoo tilmaamaya cidina qur'aankoo kale inaanay la iman karin qul lain اجtamacat اlinsu wاljinu calى an yaatuu bimili hada اlqur'an laa yaأtuuna bimilihi walow kaana bacduhm libacdi dahiira waxaa allahu idhi subxaanah haddii jin iyo insi ay isku bahaystaan inay qur'aankaasoo kale ay keenaan ma keeni karaan xataa haddii barhkoodba barhka kale uu caawiyuu ku gacan siiyo watacahad allahu bixifdi kitaabih innaa naxnu nazalna adikra wa innaa lahu laxaafiduun ilaahayna isagaa ballan qaaday inuu badbaadinayo oo uu dhowrayo ilaalinayo walaalayaal haada alqur'aan ilaahay waxa uu ku magacaabay ruuxan taxyaa bihi alquluub ruuxdii ama naftii qalbigu uu ku noolaanayay wakadalika awxaynaa ilayka ruuxa min amrina hada alqur'aan qur'aanka sharaftaa iyo karaamadaa leh ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala nebigiisa muxameda u doortay oo uu ku soo dejiyey hada anabiyu alkariim nebiga sharaftaa iyo karaamadaa leh ee aynu rumaynayno ee aynu nafteenna iyo cid walba ka jecel lahay ayaa aynu doonaynaa maanta wax ka mid ah tilmaamihiisa inaynu isaga sheegno sida aynu nebi moxamed u rumaynana sala allahu calayhi wasalam ayaa rusushii kale rabbi u soo dirayna dhammaantood aynu u rumaynaynaa oo innaku sida yahuud iyo nasaara odhan mayno badhna waanu rumaynaynaa badhna waanu ka tegaynaa nebi ciise aynu rumaynaynaa calayhi salaam oo nebi muuse aynu rumaynaynaa oo ambiyadii alla u soo diray oo dhan ayaa aynu rumaynaynaa waayo rasuul keliya gaalowga laga gaaloobaa waxay ka dhigan tahay ambiyadii oo dhan in laga gaaloobay kuwa ku andacoonaya yahuudiya nasaara inay rusushii qaar ka mida rumeeyeen xaqiiqadu waxa ay tahay inaanay dhab ahaan u rumayn waayo hadday muuse iyo ciise rumeeyeen nebi moxamedna waa rumayn lahaayeen sala allahu calayhi wasalam waayo towraad iyo injiil ayaa tilmaamihiisu ay ku taallay iyaga ayaa kusii bushaareeyey oo ka sii waramay sifaadkiisa iyo tilmaamaha nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waxa uu rabbi yidhi subxaanah aamana arasuulu bima unzila ilayhi min rabbihi waalmu'minuun كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وxau rasuulku rumeeyey صلى الله عليه وسلم wixii ilaahay xaggiisa lagaga soo dejiye waa rumeeyey muؤminiintuna way rumeeyeen rasuulka iyo muؤminiintu dhammaantood waxay rumeeyeen allah iyo malaa'igtiisa iyo kutubtiisa iyo rusushiisa waxaana halhaysiyo shicaaru ah laa nufariqu bayna axadi min rusulih inaanay axad rusushiisa ka mida aanay kala geynayn oonay odhanayn sida yahuud iyo nasaara badhna waanu rumaynaynaa badhna waanu ka tegaynaa oo dadka ahlul iimaanka ah waxaa iimaankooda ka mid ah siday nebi moxamed u rumeeyeen sala allahu calayhi wasalam inay ambiyada kalena u rumeeyaan laakiin taa macnaheedu ma aha rumaynta ambiyadii hore la rumaynayo sharaa'icdii lagu soo dejiyey maanta inay shaqaynaso lagu dhaqmi karaya ma aha waayo sharcigii nebi moxamed lagu soo dejiyey ayaa sharaa'icdii hore oo dhan nasakhay oo sharci ka dambeeyo la soo dejinayaa ma jiro nebi ka dambeeyo la soo dirayaana ma jiro isaga dabadii qaanuun iyo sharci kale oo lagu dhaqmi karaana ma jiro maa kaana muxamadu abaa axadi min rijaalikum walaakin rasuula allahi wa khaatama annabiyiin waa kii ambiyada oo dhan lagu khatimay waa kii waxyigiisu uu ahaa waxyi soo dega kii ugu dambeeyey waxyi ka dambeeya iyo rasuul ka dambeeya midna ma jiro nebigu sala allahu calayhi wasalam maalin maalmaha ka mid ah ayaa cumar ibnu lkhadaab xaashi towraad ka mida isagoo gacanta ku haysta uu ku arkay nebigu intuu aada uga xumaaday ayaa waxau idhi afii shakin yabna alkhadaab alam aati biha baydaa'a naqiyah wallaahi low kaana akhii muusa xayan maa wasicahu ila tibaacii waxau idhi ibnulkhadaabow oo mashaki baa ku galay iyadoo cad oo saafi ah miyaanan idiin keenin shareecada wallaahi walaalkay nebi muuse oo kii towraad lagu soo dejiye ihi maanta hadduu noolaan lahaa umay suurtowdeen aniga inuu iraaco mooye wax kale waxay taa macnaheedu tahay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam dabadii sharci dambe oo la raaci karaa ma jiro oon kiisa ahayn walaalayaal waxaa markaa muhiima inaynu fahamno rumaynta aynu rumaynana rusushii oo dhan iyo kutubtii lagu soo dejiyey waa iimaan waajib ah oo haddaynu la iman weyno gaalnimo aynu ku dhacayno laakiin taa macnaheedu ma aha sharaa'icdoodii inaynu ku dhaqmanno waayo sharcigii islaamka ayaa nasakhay oo naasikh ah wa anzalnaa ilayka alkitaaba bilxaq musadiqan limaa bayna yadayhi min alkitaab wa muhayminan calayh ilaahay baa tilmaamay tabaaraka wa tacaala nebi moxamed inuu qur'aankaa ku soo dejiyey isagoo qur'aankaasi rumaynaya kutubtii ka horreysay xaqii ku yaalay u markhaati kacayoo rumaynaya wa muhayminan calayh kutubtaa ka horreysana isagu xaakim u ah oo xukumaya oo haymanada iyo xukumka iyo saydarada ka leh waxay macnaheedu tahay yacnii dhammaan wixii kitaab ka horreeyey waxa qalabada iyo haymanada ka leh kitaabkii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam oo macnaha isagaa nasakhay oo isaga mooye kitaab kale oo maanta lagu dhaqi kara ama lagu dhaqmi karaa ma jiro walaalayaal nabiyuna moxamed calayhi afdal الsalaati wasalaam rafaca allahu dikrah ilaahay xuskiisa kor buu u qaaday alam nashrax oo aynu wada akhrino aynu xafidsannahay waxaa ilaahay ku yidhi aayad ka mida suuradda warafacnaa laka dikrak nebi allow xuskaaga iyo hadalhayntaada iyo sharaftaada kor baanu u qaadnay haddii ilaahay rasuulkiisa rafciyey man iladii yadacuh haddii ummadoo dhammi ay isugu timaaddo wax ilaahay kor yeelay cidda soo dejin kartee hoosu dhigi kartaa waa ayo laa axad ilaahay baa kor u qaaday mar alla marka ilaahay la soo qaado nebi moxamed waa ku lamaan yahay sala allahu calayhi wasalam mar alla marka la shahaadanayo ama la atixiyaadsanayo ama la aadaamayo ama la aqiimayo ama ruuxu islaamka uu soo gelayo ilaa xuska ilaahay xuska nebi moxamed u raaciyo u ansixi mayso wadama alilaahu sma annabiyi ila smihi idaa qaala fi lkhamsi almu'adinu ashhadu washaqa lahu min ismihi liyujilahu fadu lcarshi maxmuudu wahada muxamadu ilaahay subxaanahu wa tacaala isamkii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ayaa wuxuu raaciyey isamkiisii jaliilka ahaa ee sharafta badnaa oo shanta salaadood mu'adinku marka uu odhanaya ashhadu ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulu llah u ansixi mayso shahaadada ilaahay ilaa shahaadada rasuulka uu raaciyo islaamkiisu ansixi maayo shahaadada ilaahay shahaadada rasuulka ilaa uu raaciyo atixiyaadkiisa iyo salaadiisu ansixi mayso shahaadada ilaahay shahaadada rasuulka ilaa uu raaciyo sala allahu calayhi wasalam nebiga ilaahay qadarkiisa halkaa uu gaadhsiiyey maxaa makhluuqu ka tari karaa muxuu yeeli karaa maxaa waxa weeyaan gaadhsiin karaa waa waxba makhluuqaasi isaga ayuunbaa naftiisa dhibay ee nebi moxamed waxba ma yeelin ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi wadcu ilaa rabbika inaka lacalaa hudan mustaqiim nebi allow dadka waxa weeyaan waxaad ugu yeedhaa xagga ilaahay ummadda innaka lacalaa hudan mustaqiim waxaad ku dul sugan tahay hanoon toosan ayaad ku taaganto ood ku sugan tahay fatawakal cala allah innaka cala alxaqi almubiin ilaahay nebi allow tala saaro xaqii caddaa ayaad ku dul sugan tahay waa markhaati iyo shahaado ilaahay subxaanahu wa tacaala uu furay wa kafaa billaahi shahiida bal ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamay akhlaaq iyo dhaqanka ugu weyn ee ugu wanaagsan inuu ku dul sugan yahay wa innaka lacalaa khuluqin cadiim nebi allow waxaad ku مع dul sugan تحيات tahay dhaqan إخوانكم iyo akhlaaqad في منهج wanaagsan أونلاين.
baad ku dul sugan tahay ومما زادني شرفا وعزا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا وحو شاعرك أسن لها ومما زادني شرفا وعزا وحا شرفي عزي إي كرديي وأن كبدا واذي عقهاي إن عركا لقارون سمدا قارو فان إيا فرحض markaan soo hoos galay odhaahdaa tidhi allahayow yaa cibaadii addoon addoommadaada ka mida markaan noqday iyo markaad nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam rasuul iiga dhigtay ayaa faan iyo sharafba iigu fillaaday yakfiihi can kulli madxin madxu khaaliqihi waqra' birabbika mabda' suurata alqalami waxa uu shaacirkaa kalena u lahaa waxa ammaan oo dhan nebi moxamed ka kaafiyey oo kaga fillaaday ammaanta allihii abuurtay uu ammaanay haddaad doontana suuratulqalam bilowgeeda sa akhri oo eeg waxa uu tilmaamayaa wa innaka lacalaa khuluqin cadiim walaalayaal hada anabiyu alkariim ilaahay waa kor yeelay cid alla cidda raacdaana nasiib bay ku leedahay koryeelidaas oo nin kasta oo waddadii nebi moxamed maray waa marfuucu dikri fi dunya wa fi laakhira ninka nebi moxamed ka hor yimaada ee naca ama ceebeeyaana waa abtar cidhiblaawo ah oo daba go-an oo dikrigiisu aan u daa'imayn iyo hadalhayntiisu wanaagna aan u ka hadhay waayo ilaahay baa yidhi tabaaraka wa tacaala ina shaani'aka huwa alabtar waxaa lagu yidhi subxaanah nebi allow ka ku nacab ee ku nacayee ku ceebaynaya huwa alabtar isagaa cidhiblaawo a dabar go-ay oo wax raadoo ka hadhayaa aanu jirin taariikhdana way ku taallaa oo waa sunne waxa weeyaan horena u dhacday imikana dhacaysa cid kastooo nebi moxamed isku qaada raad kama hadho ilaahayna wuu halaagayaa goor ay noqotaba kuwa maanta nebi moxamed isku qaadayna waa kuwa dhiilkii uu ka buuxsamay oo halaagoodii uu dhowaaday mar hadday halkaa isku qaadeen walaalayaal nebiyunaa moxamed sala allahu calayhi wasalam waa ka sharaftaas iyo dikrigaa iyo rifcadaa alla uu siiyey maantana waxaynu isdultaagi doonaa sifo sifaadkiisii ka mid ah oo ah sifatu raxma ama sifada naxariista waastakfiru allah alxamdu lilaahi waxdah والصلاة والسلام على من لا نبي بعده من صفات رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الرحمة وxa صفaaتka نبi محamed lagu yaqaanay ka mid ah inuu yahay naxariis iyo raxmadu rabi inoo soo diray oo caalamka o dhan loogu naxariistay jinkooda iyo insigooda carabtooda iyo cajamtooda cadaankooda iyo madowgooda gaalkooda iyo islaamkooda yacni caalamkao dhan raxmad loo soo saaray ayaa rasuulku ahaa sala allahu calayhi wasalam ilaahay waxa uu yihi taa isagoo tilmaamaya laqad jaa'akum rasuulu min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufu raxiim allah waxa uu yihi tabaaraka wa tacaala waxaa idin yimid rasuul nafahaan nafihiina kam ahaaday macnaha rasuul idinka idinka mid ah oon ajnabi idinka ahayn meel dheerna aan idinka iman oo idinka idinka mid ah ayaa idin yimid oo nasabkiisa iyo asalkiisaba aad taqaanaan casiizun calayhi maa canidtum rasuulkaa waxa ku adagoo ku culus waxa idin dhibaya xariisun calaykum rasuulkaasi wuxuu ku dadaalayaa hanuunkiina iyo hidaayadiinna bilmu'miniina ra'uufu raxiim rasuulkaasi waa mid u tudhis badan oo u naxariis badan addoommada mu'miniinta ah idan rasuulunaa huwa rasuulu raxma wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin kuumaanaan soo dirin baa alla yidhi ilaa raxmad iyo naxariis aad caalamka u tahay mooye wax kale kuumaanaan soo dirin waxaa kaloo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu tilmaamay annahu minatu cadiimatun imtana allahu biha calaa cibaadih inuu nebigu yahay nicmo weyn oo addoommadiisa ilaahay ku galladaystay laqad mana allahu cala almu'miniina id bacata fiihim rasuula min anfusihim yatluu calayhim aayaatihi wayuzakiihim wayucallimuhum alkitaaba walxikmah wain kaanuu min qablu lafii dalaalin mubiin waxaa lau yidhi subxaanah ilaahay muuminiinta wuxuu ku galladaystay gallad iyo nicmo weyn waa goorma id bacata fiihim rasuula min anfusihim markuu rasuul iyaga ka mida ka soo dhex saaray gallad weyn baa alla ku galladaystay muuminiinta muxuu rasuulkaasi u qabanayaa yatluu calayhim aayaatihi wayusakiihim isagoo rasuulkaasi aayaadka rabbi ku dul akhrinaya oo daahirinaya oo xumaan oo dhan iyo mukhaalafaad oo dhan ka dahiraya wanaag oo dhanna ku tarbiyeynaya wa yucallimuhum alkitaaba waalxikma isagoo kitaabka iyo sunnadana baraya wain kaanuu min qablu lafii dalaalin mubiin hore haba u ahaadaan kuwa hallowsan laakiin markii loo soo diray hanuunkaasuu ku hagaajinayaa haada arasuul waxaa raxmaddiisa ka mid ah inuu waxa weeyaan gaalada gaalnimadooda ka murugoonayey kuwa hallaabayna hallowgooda uu ka murugoonayey ilaa ilaahay uu ku yidhi nebi allow naftaada qoomamo iyo murugaha ku dilin hanuunku ilaahay gacantiisuu ku jiraayey waa raxmadduu ummaddiisa u hayey ilaahay waxa uu yidhi falacalaka baakicu nafsaka calaa aahaarihim in lam yu'minuu bihada alxadiidi asafaa waxaaba laga yaabaa nebi allow ood ku dhowdahay inaad naftaada ku halaagtood ku dhibto raadkooga sidaad u daba socoto hadday qur'aankaa rumayn waayaan murugo aad ka murugoonayso rumayn la-aantaa iyo gaalnimadooda halka ay naxariistiisu gaadhay kuwa aflagaadada iyo afxumada looga taag laayahay kuwa gaalnimadooda ayuu ka murugoonayey isagoo iimaanka la raba iyo hanuunka iyo hidaayada waayo kuwa maanta iyo kuwaasi isku midun bay ahaayeen waxa weeyaan afxumada iyo edebdaradana waa ka siman yihiin oo waa isku mid nabiga sala allahu calayhi wasalam ilaahay waxa uu ku yidhi falaa tadhab nafsuka calayhim xasaraat nebi allow naftaadu yay ku tegin oonay ku dhiman oonay ku dhibaatoonin qoomamada aad kuwaa gaalnimadooda ka murugoonayseed ka qoomamoonayso bal ilaahay waxau ihi subxaanah taaha maa anzalnaa calayka alqur'aana litashqaa markuu ilaahay arkay tabaaraka wa tacaalaa sida nebigu isugu dhibayo ee uu uga murugoonayo kuwa gaaloobay ee rumayn waayey ayaa ilaahay waxau ihi nebi allow qur-aanka kuugumaanaan soo dejin si aada ugu dhibaato mudato oo shaqaa iyo canaa iyo dhibaato inaad ku mudato kuugumaanaan soo dejin waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala u diidayaa yacnii qoomamadaa faraha badan ee naftiisa uu ku dhibayo isagoo lexejecla ay dadka ka hayso walaalayaal nabiyunaa muxamed sala allahu calayhi wasalam kamaa fi saxiixayni min xadiidi abi hurayra waxa uu tilmaamayaa isaga iyo ummaddiisu siday isku yihiin inamaa mahalii wa mahalu nnaas ka mahali rajulin istawqada naara falamaa adaa'at maa xawlah jacala alfaraash wa hadihi addawaabu alatii taqacu fi nnaar yaqacna fiiha wa jacala yaxjuzuhunna wayaglibnahu fayaqtaximna fiiha فأنا آkذ بxujaزكم عن الناar وأntm تkتaximuuna فيiha waxa uu nebigu yihi slى الlaهu عaلaيهi وaسلم aniga tusaalahayga iyo dadka mثelkooda ama tusaalahooda yaعni marka mثel iyo tusaale loo soo qaato sidaynu anaka iyo aniga iyo dadku sidaanu isku nahay wuxuu yihi aniga iyo dadka mثelkayaga iyo tusaalahayagu wuxuu yahay sidii nin meel dab ka shiday oo dabadeed dabkii markuu baxay balambaalistii iyo xasharaadkii iyo xaydhaweyntii iyo xayawaanaadka dabka iyo iftiinka soo doonteen caqliga iyo garashada lahayni ay xasharaadkaasi bilaabeen dabkii inay ku daataan ninkiina uu gudagelay inuu ka celiyo waxa uu yidhi aniga oo nebi muxameda sala allahu calayhi wasalam guntigiinna ayaa naarta ka soo qabanaya idinna waa iska kay dhufanaysaan oo naarta ayaad isku maqiiqaysaan sida xasharaadka iyo cayayaanka aan caqliga lahayniba ay dabka isugu tuurayaan ayaa dabka isugu tuuraysaan anna waan idinka soo qabanayaa oo ruuxu nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam hadduu rumayn waayo oo dariiqii rasuulka uu raaci waayo waa ninkaa dabka ololaya isku tuuraya ee rasuulkuna uu ka soo qabanaayo walaalayaal raxmatu rasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalam waa taa cid walba gaadhay xataa alkufaar xataa gaalada ayaa raxmadda rasuulku ay gaadhay sunanu abi daawuud waxaa ku sugan xadiidu anas nabigeenna muxamedihi sala allahu calayhi wasalam marka uu mujaahidiinta jihaadka u dirayo sharafta badan waa uu la dardaarmi jiray dardaarannada uu mujaahidiinta usii xambaarin jiray waxaa ka mid ahaa inuu ku odhan jiray inطaliquu bismi illaah wa billaah وعlى milة رasuul الlah وlaa تqتlوu شhayka فاniya وlaa طفla وlaa صغيirا وla امرأة waxa uu mujaahidiinta nebigu ku odhan jiray salى الlahu عalayhi wasalam marka ay jihaadka u baxayaan ilaahay magaciisa ku dhaqaaqa idinkoo kaalmaysanaya rabbi subxaanahu wa tacaala miladii rasuulkana ku sugan nin odayoo da-ah oo waayeeloon dagaal ku jirin ha dilina ilmo yaroo sagiirana ha dilina haweenkana ha laynina haadihi raxmatu rasuuli illaah sala allahu calayhi wasalam iyagoo gaalo ah ayaa uu leeyahay gaalada maatadooda iyo haweenkooda iyo dumarkooda iyo waayeelkooda daaya waxaynu maanta weydiinaynaa gaalada kuwa caqliga iyo xuquuqda iyo horumarka sheegta siday ka yeelaan maatada muslimiinta waxaynu ognahay sawaariikhdood iyo diyaaradahoogu inaanay kala saarin ee ay laayaan kuwaasaa maanta akhlaaq inoo sheeganaya oo inay akhlaaq iyo garaad iyo caqli ayna dhaamaan inoo muujinaya akhlaaqdu ilaahay diintiisay ku jirtaa iyo sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyagu maanta diyaaradahoogay ku baabi'iyaan caruurta iyo dumarka iyo waayeelka nabiguna sala allahu calayhi wasalam wuxuu u diidi jiray inay dilaan cid aan la dagaalamayn waqaatiluu fii sabiili اllahi aladiina yuqaatiluunakum walaa tactaduu ina allaha laa yuxibu lmuctadiin waxaa la amray kuwa dagaalamaya ee dagaalka ku jira in lala dagaalamo laakiin cid aan dagaalka ku jirin oon dagaalamayn oo ducafo ah waa laynoo diiday dagaalkooda nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu odhan jiray laa taqdiruu walaa tumailuu ballan ha ka bixina oo xataa gaalka ballan haddii lagula jiro dee in lagaga baxaa ma banaana waxaanuu nebigu u diidi jiray tamhiilka waxa la yidhaahdo in ruuxa la dilo la suura xumeeyo la jarjaro waaxwaax loo gooyo walaa tumailuu oo xataa dilka yacni islaamku gaalka uu dilayo waa dil looga raaxaynayo oo sharaf leh maaha ku la jiidjiidayo ama la googoynayo ama dab lagu shidayo waa ilaalinta xuquuqda islaamku uu ilaaliyey iyo raxmaddii rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam walaalayaal nebi moxamed maka markuu qabsaday ee waxa weeyaan maka uu furtay siduu ka yeelay madaxyaweyntii iyo sanaadiiddii iyo kufaartii quraysheed ee hadh cad maka ka saaray dulmi badanna baday muxuu ka yeelay cafaa canhum waxay naxariista rasuulku keensatay inuu yidhaa iska socda oon waxba u dirsan waxa uu shaacirkii lahaa xakamnaa fakaana alcadlu mina sajiyatan falamaa xakamtum saala bidami abطuxuu faxasbukum hada atafaawutu baynana wa kulu inaa'in biladii fiihi yandaxu waxa uu shaacirkaasi lahaa isagoo taariikhdii islaamka iyo gobonimadii diinta ka warramaya markaanu caalamka xukumnay cadaalad baanu ka buuxinay buu lahaa laakiin haddaad gaalo tihiin markaad xukumka qabateen togog ayaa dhiiggii la rogmaday dhiiggii maatada iyo muslimiintu waxa uu idhi taasaa inoogu filan faraqa inoo dhexeeya annaka iyo idinka haddaad gaalo tihiin waayo weel walba wixii ku jira unbaa laga soo shubaa ee wax kale dee laga shubi maayo waxa uu tilmaamayaa yacni gaalada in dhaqankoodu dulmigaa iyo dhiiggaa la daadinayo uu yahay islaamkana dhaqankiisu cadaaladda iyo raxmadda iyo naxariistaa uu yahay ilaahayna run buu sheegay marka uu yidhi jala jalaaluh wain yadharuu calaykum laa yarqubuu fiikum ila walaa dimah hadday idinka libin helaan hadday idinka guulaystaan gaaladu qaraabo iyo ballan midna idiin ilaalin maayaan oo qaraabo idinku dayn maayaan iyo xigtaanu nahay ballan iyo cahdi aada lahaydeenna idinku dayn maayaan raxmadda rasuulku sala allahu calayhi wasalam waa taa xataa gaalada gaadhay oo ummuhaani oo cali binu abi aalib ay walaalo ahaayeen markii maka la furtay markii nin mushrigii uu soo magan galay ee umuhaani ay magan gelisay tidhi waa magantayda ee cali binu abi aalib gaalkii inuu kala baxo u doonay ee nebiga ay gaadhsiisay rasuulku waxau yihi qad ajarnaa man ajarti yaa umuhaani wuxuu yidhi umuhaaniyey ciddaad adigu magan gelisay waanu magan geline waa magan islaam ruuxaa dumarka ah maganteeda ayaa magantii muslimiinta oo dhan ay noqotay mid ku go-da oo ruux muslimihi gaalka uu magan siiyo islaam oo dhan buu magan u yahay waa gobonnimada islaamka iyo qiimaha uu leeyahay wain axadu min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allahi uma abliqhu ma'manah waxaa allahu yihi tabaaraka wa tacaala axad mushrikiinta ka midii hadduu magangeliyo kaa doono magangeli ilaa uu ilaahay kalaamkiisa iyo hadalka rabbi uu maqlo oo hadafku waa hanuunkiisa gaalku inuu hanoono uma abliqhu ma'manah dabeed waxaad gaadhsiisaa meeluu ku nabad galo weliba ilaa inta uu wadankiisii ama meesha uu ku nabadgelaya gaadhayo waxa weeyaan nabadgeli oo kaxee ama cid raaci waa axadka aada magan geliso si aan magantaadu u baabi'in oo aanay u burin walaalayaal islaamku waa ka sharaftaa iyo qiimahaa leh gaaladuna waa kuwa dulliga iyo xumaantaa leh waxa weeyaan raxmadda rasuulku sala allahu calayhi wasalam intay aadamaha soo dhaaftay gaal iyo islaamba ayay xataa xayawaanka iyo xoolaha ay gaadhay oo nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi kamaa fii muslimin min xadiidi abi yaclaa shadaad ibni aws ina allaha kataba alixsaana calaa kulli shay faidaa qataltum faaxsinu lqitla waidaa dabaxtum faaxsinu adibxa walyurix axad walyuxida axadukum shafratahu walyurix dabiixatah waxa uu nebi moxamed yidhi sala allahu calayhi wasalam ilaahay waxa uu ku faral yeelay wanaajinta iyo hagaajinta iyo ixsaanka wax walba ilaahay waa ku waajibiyey in la hagaajiyo oon la xumayn waxa uu nebigu yidhi markaa marka aad wax dilaysaan si wanaagsan u dila oo sharaf iyo gobonnimo leh marka aad wax gowracaysaan si wanaagsan u gowraca oo midkiin mididiisa ha soo afeeyo oo middi af loo raawisoon waxba karayn oon af lahayn yaanu neefka ku kirkirin oo aanu nafta ku silcin laakiin midida ha soo afeeyo walyurix dabiixatah neefka uu gowracayana ha uga raaxeeyo oo si wanaagsan ha uga dhammeeyo waa xuquuqdii xayawaanka marka aadamihii lasoo dhaafay iyaguna maanta ayda xuquuqdooday malaha ilaaliyaan laakiin umamka way baabi'iyaan waxaa laga yaabaa ummad dhan oo la halaagayo inaanay soo hadal qaadin yahuudi meel qodaxi ku mudday haddii la sheegana inay adduunyada ka caafadhiisiyaan waxay daliil u tahay uun dulmigooda xaddhaafay walaalayaal raxmatu rasuulillaah nebi muxamed sala allahu calayhi wasalam naxariistiisu waxa weeyaan meel walba way gaadhay caalamka waayo ilaahay baa tilmaamo uu yidhi wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin sifadaa naxariista haddii la isdul taago maalin iyo laba toona lagaga gayoon maayo oo lagaga gungaadhi maayo laakiin hadafka iyo ujeeddadu waa tilmaan inaynu ishaaro raxmadda rasuulku heerka ay taagnayd salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh allahuma wafiqna min alqowli walcamali lima tuxibuhu watardaa rabbana aatina fi اddunya xasanah wafi اlaakhirati xasanah waqinaa cadaaba annaar allahuma ansur اlislaama wاlmuslimiin waadila shirka wاlmushrikiin waahlik اlkafarata wاlmulxidiin acdaa'aka acda'a diinika ya rab اlcaalamiin waxaynu u ducaynaynaa dad jaarkeenna ah oo xanuun ka soo cawday ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaynu u baryanaa ilaahay ha caafiyo cudurka allaha ka dulqaado cudurka allaha ka dulqaado caafimaad caajila allaha ugu bedelo muslimiinta wixii bukaba allaha caafiyo wixii dhintayna allaha u naxariisto innakana markaynu halkoodaasoo kale aynu gaadhna allah inooga daba naxariisto islaamkii iyo ehelkiisana allaha kor yeelo wasala allahuma wasalam calaa nabiyina muxamedin wacala alihi wasalam